Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Amuuro Gudaha, Federaalka iyo Wargeysyada Mudane Saadaad Maxamed Nuur Caliyow oo daahfuray kulanka ansixinta hidde-sharciyeedka machadka qaranka ee dawlado hoose ayaa ku hadalay sida ay muhiimka u tahay ansixinta hidde-sharciyeedka machadka. Wasiiru Dowle Saadaad Maxamed ayaa waliba uu sheegay in hidde-sharciyeedka ujeedkiisu yahay in la helo machad qaran ee dawladaha hoose oo ka dhisan hannaanka federaalka.
dowladda soomaaliya saa ogtihiin waxay qaadatay heer federaal dadka soomaaliyeedna federaal ma fahansana wax loola jeedo marka machadkan wuxuu qayb weyn ka qaadan doonaa in hoos loo sii daadejiyo dadka la fahansiiye federaal adeegii iyo sarfiskii iyo dowlad wanaagii iyo taabgelinta guud ahaan xukuumadda waxyaaba ay ku holan tahay waxaa waaye dowladnimada casriga ah in la gaarsiiyo soomaaliya taas waa midda koowaad sidoo kale waxaan idinka mahad celinayaa soo ijiibidda aad soo ijiibideen ee maashaha halkan aad ka qayb qaadataan hindisharciyeedkan maadaama aan ku jirno hanaanka dhismaha dalka iyo dowladda wixii loo yaqaano afka qalaad state building process dowlad goboleedyadii inoo dhisanaa degmooyinkii qaar dhisan yihiin qaarna qorshaha yihiin in hadda la dhiso sida degmada ugu dambeysa aad ogtihiin dowladaha hoose waxaa nagala jooga agaasimiya dowladaha hoose yaxye degmada ugu dambeysa hadda la dhisa waxay ahayd degmada buura kabo runtii waxay aniga nasiib aan ku yeeshay markaan wasaaradda kusoo biiray iyo dhismaha golaha deegaanka buura kabo buura kabo waa meesha aniga constituency iyo kursiga yaalo oo doorashada soo socota oo leeyahay one man one vote hal cod iyo hal qof ala aadaa meesha kursiga yaali doona marka waxaan rabaa inaan kusii erid galaan dhaho marka aniga wasaarad tagaa golaha deegaanka la suubiyey marka aadaan ugu faraxsanahay si gaaray ay taabanaysaa farhaddaas guud ahaanna dhismaha inta dhiman oo qorshayaasha wasaaradda arrimaha gudaha u dirsan inaan dhammaystiro maamul-goboleedyada dowladahooda degmooyinkooda in golaha deegaan loo suubiyo oo aan ka shaqaynaynaa diyaar aan u nahay waxaan laysla gartay muhiimadda inay tahay in la helo macad gaar u ah dowladda hoose si loo kobciyo aqoonta iyo xirfadaha maamulada howlwareedada dowladda hoose macadkaasina wuxuu ku dhis inuu ku dhisnaado hanaanka federaalka dalka ku dhisan yahay oo ah in macadku uu yeesho laamo heer goboleed iyo gobolka banaadir halka midka federaalkana uu noqdo xarunta dhexe ee isku haysa laamaha
kulanka ayaa waliba la ku qaybgeliyey dhammaan maamul goboleedyada dalka ku jira siyoon markaasi aya walanku ogaadana ansixinta hidisa sharciyeedka machadka qaranka